comecei, já comecei. Adu shararaya, adu shararaya, comecei, já comecei.
bismillaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla waybaha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysiyada reediyow baydhabo ee beledka baydhaba oo helagan haataw saacadda markiyeeda tilmaamasa sadiidisah iyo barka hamiignima oon ku baratan hamiin walba in isinku dhegaysataan idaacadda reediyow baydhabo ee beledka baydhabo markii laku reeba hamiignimada jimaade hamiin faydha dhegaystayaal waybuwa hamiignima isniinbaa hayta hagala hayta tilaada taariikhdana iyo ka beeganta tum iyo afarta abriil labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysada doontan unuuna siinkayn haddii ee bunaraallo ku nagada iyo dhegaystayaal wayba qaybku aha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen hoogee ka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si weyn lahanka dhowaay haddaba soo dhoweynta geeka madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagareen ayse qayb ku hay barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba isinku dhegaysada doontan unuuna siinkayn haddii ee bunaraallo ku nagadayoyba ku mid aha wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo geeka hahiri shirrun ku hadlaay horumarinta waddooyinka iyo magaalooyinka ee muqdisho ka socodi barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka oo kuweybaysinku dhegaysada doontan unuuna siinkayne haddii ee bunaraallo ku nagada xildhibaan zakariye oo kumida xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya yawayba usu ku hadlay in dhallinyaraha soomaaliyeed oo tababar onrooga eritrea qayb ku noqdeen dagaalkii tikreega ee dowladda etoobiya haddaba hadhowaayay amase ha korjeesadii amase wayse taageray hadalkii dhowaan qaar kumideh shacabka magaalada muqdisho dibidbahka ka sameeyen barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan isiigna unuuna siinkahayna haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka isinku dhegaysada doontan unuuna siinkayn yowibaa qayb ku ahaa ciidanka hoogga dalka iyo xaag maamulka jubbaland yaa howlgal qorshaysan oo lakala dagaalamo ururka al-shabaab waybayo geeka kula wareegana deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose haddaba deegaanadaasay haaneew barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka isinku dhegaysada doontan unuuna siinkayn hamiignimaadun haddii ee bunaraallo ku nagada yowibaa qayb ku ahaa binaanbaah geeka kudhiiha degmada garbahaaray ee gobolka gedo binaanbahaasi ayse lahan korjeedi abaabulka binaanbaha ayse isku lahay aysena hogaamiyay binaanbaha barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale dhegaystayaal qodobada qaybku ee barnaamijka isiigna ku dhegaysada doontan hamiignimaadun haddii ee bunaraallo ku nagadayoyba ku mid aha xildhibaan shireex cabdi maxamed oo ku tirsan guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland yowayba use ku hadlay kulon geeka lanku hadlay am kulon geeka lanku hadlay nabadda barnaamijkaiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkuuna siinkaynaysiina ku dhegaysado doontan haddii ee buunaraallo ku nagada barnaamijkayowayba ku mid aha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland cali daahir ciid yaa xarunta madaxtooyada ka qaabili wefdo ka socda hay-adaha qaramada midoobay arrimo shaqa anseedii caasimadda galmudug ee dhuusmareeb mayse hakubahi oo liska afgordi ujeedka wefdigan geeka deeri galmudug mayse eya barnaamijkayaasiin ku gudbiyi doona isiina ku dhegaysado doontan haddii ee buunaraallo ku nagada sidoo kale qodobka kale qeybka barnaamijka isiinu ku dhegaysado doontan unuuna siinkayna haddii ee buunaraallo ku nagada yowayba useeya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni yageeka wayba usa warbaahin wayba us warbixin ku dhegaysaday guddiga diban habeeyowka shaqaalaha iyo guddiga ha ku shaqeeyowka guddiga ku shaqeeyowha kordhinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo barnaamijka siinkayna isiigna ku dhegaysada doontan haddii ay bunaraalo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanay kor daqiiqadaha barnaamijka wada ka jaraya dhegaystayaal hasiin gudbiyi doogna haddii ee bunaraalo ku nagada barnaamijka hamiignimadun dhegaystayaal wa intaasiin ku jeediyahaya islantana hasiin ku saaray annagoo ee saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamada daqiiqadaha barnaamijka wada ka jara in fidhiyo doona saaxiibkay xasan aadan khayre xasan jookar dhegayste mar kale iyo barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysida reediyo baydhaba
Ani, ani, ani doobu kureebne. Unhaayi ni sheo, unhaayi ni sheo. Ani, ani, ani doobu kureebne.
hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo hasiin wada dirahaya barnaamijka yaantiskal horan sii gudagalaan haddii ee boonaraalo ku nagada qodobkan korey ee barnaamijka hamiignimadun isinku dhegaysado doontan iyo wayba us-eya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen yaa sheegay in aan diyaar garooben howlaha doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftagreen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa soo dhoweynta kudib geeka hadalanjeedi shacabka reer koonfur galbeed
bacda salaan marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo soo dhoweyntii qiimaha badnayd oo diiranayd oo sharafta iyo karaamadda iyo mas-uuliyadda ku jirtay oo nala soo dhoweeyey aniga iyo wafdigaygaba ayaan rabaa inaan kaga mahad celiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacab iyo maamul iyo mas-uuliyiinba intaba waa ku mahadsan yihiin iyo ururada bulshada soo dhoweynta kadib saad la socotaan waxaan aadnay shirkii doorashooyinka looga hadlayay ee xamar ka dhacay sidii safarkii shirka aan u aadnay aniga wafdigeyga dib umaana soo noqonin shaqooyin kale oo arrimo shaqa ku saabsan yaan haddana sii aadnay alxamdulilah ilaahay mahaddiisa hadduu ilaahay dib noogu soo celiyey caasimaddii kumeel gaarkeeda ee koonfur galbeed saa la socotaan si qurux badan oo nabada iyuu noogu soo dhammaaday shirkii ee, waxaa heshiis buuxo laga gaaray arrimihii doorashooyinka oo muddada dheer soo socday oo caqabadaha badan iyo taagtaagnaanta badan soo maray heshiis buuxo iyo is-afgarad fiican yaa laga gaaray waxaana la go-aansaday dalka inuu doorasho galo doorashona la aado ee, waxyaalaha yaryaroo dhimanna la dhammaystiro sida ugu dhaqsaha badanna doorasho loo qabto ee, heshiiskaasaa la galay waana si fiican uu ku soo dhammaaday oo is-afgarad ah oo wanaagsan waxa hadda loo fadhiyo oo la sugaayana waxaa weeye fulintii ee, waa ogtihiinoo dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkaba dowladda koonfur galbeedba hormuud yaan ka ahayn ee, nabadda iyo dowlad dhiska iyo iyo isu imaatinka iyo dib u heshiisiintaba ee, dadka iyo maamulka reer koonfur galbeedba waxay u ahaayeen hormuud waxay ka ahaayeen ka qaateen kaalinta ugu horreys kaalinta ugu fiicnayd ee, kaalintii ayad ahayd haddana ee, sidaas oo kalean rajaynaynaa inay ay ku noqoto aan ku wadna insha allahu waxyaalihii yaryaraa oo taagnaa waa soo dhammaadeen oo cabashooyinka ahaa guddiyadii ee, sharuudaha buuxin waayey waa la dhammaystiray guddiyadiiyaa soo bixi doono hadday guddiga soo baxaan insha allahu annaga xagga annaga wax nagu harsan maleh guddigii naloo soo celiyey oo dadkii technicaalka ahaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradii iyo ay noo soo celiyeen isla markiiba waa buuxinay oo maalintii la soo celiyey maalintii ku xigtayba waa buuxinay dadkii aan u gudbinayna ee, way aqbaleen inay dadkii aan buuxinay ay sharuuddii soo buuxiyeen marka ee, waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in horey loo socdo inuu dalka doorasho galo annaga diyaaraan nahay ee, dadka reer koonfur galbeedna waa ku soo dhoweynaynaa inay qaybtooda ka qaataan maamulka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna oo aniga aan madaxda ka ahayna waxaan ballan qaadaynaa in dalka koonfur gal dowladda koonfur galbeed ee labada goobood oo doorashada lagu qabanayaba ay qabato doorasho xor iyo xalaala amniga iyo nabadgelyadana aan ee, si buuxdo loo qabto oo hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay gacan buuxdo ku qabtaan doorasho feer eena la helo marka eh, insha allahu eh, safarka annaga kaasuu ahaa waa naba nimid hadduu ilaahay yidhaaho howlaha annaga shaqo iyo arrimaha annagii baan qabsan doonaa aad iyo aada u mahadsantihiin Eh, wax caqabad ah iyo wax culaysa ma jiraan mar lamada waa idiin mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Adu shaharaya, adu shaharaya, tu misir, tu misir. Adu shaharaya, adu shaharaya, tu misir, tu misir.
hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo asin wada dirahaya idaacadda muujida waa siyeetiyo sagaal dhabiisan shan f m qaar ku mid a gobolada dalka ayaa hanoo wada dhegaysada ay tan qodobka kale ee higa yaweyba us-eya wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya yagee kweyba usaahiray shardon ku hadlaya horumarinta wadooyinka iyo magaalooyinka ogeeka magaalada muqdisho ulaha ka gebagabay wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya yaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib isagoona sheegay in kulankan hay kulan walfelaska wada afgaraday maanta oo ay taariikhda tahay afar iyo tobanka juun laba kun labaatan iyo kow waxaa magaalada muqdisho noogu soo gabagaboobay shir laba maalin u socday dhammaan wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo wasaaradda howlaha guud oo federaalka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda qorsheynta shirkaas wuxuu ahaa shirka oo looga hadlayay mashruuc soo wasaaradda howlaha guud ay liidgarayso mashruucaas oo wax ka qabta caasimadaha ee maamul goboleedyada mashruucaas oo ay dhahaan somalia urban resilience project wejigiisii labaad magaciisu waa kulanka ee hagidda guddiga mashruuca saarib two waxaa looga wada xaajoodaa oo looga tashadaa hadba mashruucaas meesha uu marayo iyo waxyaabaha ka qabsoomay maadaama saddexda maamul goboleed southwesti jubbaland iyo puntland mashruucaas uu marayo meeshii ugu dambeysay oo ay kambaniyadii dhisi lahaa waddooyinkaas ay ku guulaysteen halka hirshabeelle iyo galmudugna broseska meeshii oo meel dhexoo maraya ayaguna waxaan u rajeyneynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu dhammaan doonto gobolka banaadir asagu meel wanaagsan oo maraya aadaa looga faa'iidaystay marka kulanka wax kale ma daba soconin wuxuu daba socday maadaama sanadkii laba jeer lays arki doono ka guddi ahaan waa kulankii ugu horeeyey oo mashruucan fayskii labaad hadda ama wejiga labaad aaday oo ay kasoo wada qaybgaleen dhammaan waxaan u mahad celinayaa wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dhammaantood sidoo kale gobolka banaadir ee tiimkii ka socday xafiiska prime ministerka iyo wasaaradda qorsheynta sidoo kale wasaaradda maaliyadda
Adu shaharaya, adu shaharaya, o miskin, o miskin. Adu shaharaya, adu shaharaya, o miskin, o miskin.
hamiin fayle siyeetiya sagaaldhabiisan shan f m istuudiyaasha kuwooda kale tabeledkun bay dhawayaa dhegeystayaal noola socotaan barnaamijkan anagoo siciidaya hasiin jeediyahaya qodobka kale ee higan xildhibaan zakariye oo ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa haweyba usu ku hadlay dhallinyarada tababarka laanqaadi ee la taliya isagoona sheegay in dowladda dadaasha inka badan gelyahay sidii dhallinyaradaasi dalka gadaalahan ka naga lahay balse use sheegay in dhallinyaradaasi ay haano tababar ciidan oo faylah dalka ee banaanshaylaha kasi hay isaguna tilmaamay in markii inkoreyta in hayna dowlad soomaaliyeed dhallinyaraha dalka banaanshay tababarha kasiyda lahan kasiya haddaba xildhibaan zakariye yowba soo hordhawaayay guddiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble in magacaaway arinto ku saabsan dhallinyarada lajeey ee la taraya
dabcan welwel qof kastay ku haysaa dad soomaaliya oo tababar dalkooda inay difaacaan loogu qaaday waxa waxaa weeyaan haddii la yidhaahdo meelo kalaa la mariyey ama dagaallo kalaa la geliyey oo aan ahayn difaaci dalka qof walba welwel bay ku haynaysaa waana arrin khatara weeye ma garata xiriir qodo dheer oo soddon sano markay u dagaalamayeen muxuu ahaa xorriyaddooda annagu aan gacan siinay weeye annagana markii ethoobiana qabsato magaalada xamar weliba ay xoog u qabsato oo dadkii qaxisoo dadkii leynaysay ayaan annagoo siyaasiyiin soomaaliya iyo dad soomaaliyeed oo tiro badan halkaa tagnay gacan bayna siisay inaanu muxuu ahaa saldhig ka dhiganno abaalgud bay ahayd xiriir kale oo waxyaalo kale aan ma jirin sida maaragtay dowladaha dariska aan nahay siyaasiyiintu ay xiriirka ula leeyihiinoo qaarkood ay muxuu ahaa waxyaala aan habboonayn oo dalka soomaaliya u habboonayn ay kula xidhiiraan annagu waxaanu ahayn jabhad u dagaalamaysa xorriyadda dadka soo dadka iyo dowladda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed oo etoobiya qabsatay taabay ahayd middaan xiriirka ula lahayn oo rag badan oo qaar madaxweyneyaal dalka ka noqday ay weliba madaxnu ahaayeen ma hadda anigu u n ta kama shaqeeyo aniga haddii u n ta iyo soomaali easin man waxaan qaadanayaa warka soomaalidan qaadanaya ama ha noqdo mid waxbaa la geliyey xagga ama lama gelin midda kale de u n tuse bay u tagtay meeshaas waxaanu ognahay gobolkaas dagaalku ka socdo t b lfta inaan loo ogolayn wariyayaasha xataa waxaa loo diiday hay-adihii muxuu ahayto muxuu ahayto caawinooyinka insaaniga ahaa baa loo diiday tan kale annaga iyo eritreyaanku dad la kala jaray baana way isu egnahay lama kala garan karo waxaa laga yaabaa satellite in lagu arkay satellitekaasi dee wuxuu sheegi karaa calaamada dowladda soomaaliya haddii ciidankaasi wataan laakiin dadku dad isu egnahay qabtaa waalidka caruurta dhalay oo muxuu ahaa mudaharaadaya baa hubin kara adduunku moogta hadda waa tuulo telefoonaa jira internetyaa jira imailaa jira laba badan baa loola xidhiiri karaa tan kale dad soomaaliya oo waagii dagaalku dhacay dhaxay oo tiro badan ayaa ku nool oo oo qaraabo leh oo qaraabadooda soomaaliya joogto kuwaas baa la dhihi karaa soo hubsada dagaal waa lagu dhintaa waana lagu dhaawacmaa waxa keliya oo la ogol yahay inaad u dhimatid ama u dhaawacantid waxaa weeye difaaca dalkaaga naftaada maalkaaga iyo cirdigaaga weeye dal aadan lahayn haddii aad dagaal u geshid haddee maba dagaalami kartid maxaa u dhimanaysaa marka waa arrin khalada wey arrintaas hadday dhacdayna waa dembi weyn oo muxuu ahaa cidda arrintaas samaysa hadday dowladda tahay in loo qabsada ay tahay may haddee laba soomaaliyeed baa hadlaysay dowladdu waxay leedahay waxba kama jiraan waxaas dadkii dadka aniga hadda dhalinyaro aan aqaan oo qaarkood darwalaya ahaayeen baa ku jiray arrintaas arrin xanuun badan weeye laakiin waa in la hubsadaa haddii wixii aan la hubsan oo siyaasad gasho oo isku tuurtuur gasho waa dhibaato waxaan wax sahlan maaha waxaan ognahay in muddo hadda ay ciidankaasi maqan yihiin waxaan ognahay in la yidhi tababaro waxaa lasoo barayaa commando oso oo dhib badan oo xagga ah wixii ka dambeeyana war uma hayno anigu shaksiyan waxaan isku dayay inaan arrintaa hubsado oo waxaan la hadlay niman madaxa oo eritriyaana hadalkooda dabcan ka odhan mayaan ciidamadiinni baan geyni muxuu ahaa dagaal geyni oo waddan aysan shaqa ku lahayn geyni keliya waxaan ka rabay inaan imaado waxay yidhahdeen diyaaradii ma iman karto sidii u dhacay cudurkan belada ah oo viruska ah ee covid nineteen si u dhacay diyaaradihii waa mamnuucnay bay yidhahan marka si lagu tegi karaa ma jirto anigu inta tago waxaan rabay inaan soo hubsa marka aniga laftayda qaraaba dad baa iga jira ehelaa aniga siyan hawshaan markay dhacday ciidamada tan tababar baa loo qaaday wakti dheer bayna ahayd oo hore muxuu ahaa inay hadda sanad ku dhowdhowdaan u malaynaya haddaysan ka badnayn marka waxaan damcay inaan anigu inta isxilqaama tago waayo niman karaah oo anigu aan aqaan oo qaarkood ila shaqayn jireen oo darwalaya ahaayeen baa ku jira oo ciidankaa oo dhowra ah diyaaradihii waa waraystay waxay igu yidhaahdeen ma tagno ethiopian airline ma tagto hadda turkish airline ma tagto imaaraadkuna ma tagaan diyaarad la kalaystay oo diyaaradaha lacagta badan lagu kalaysto oo dowladda eritrea ay ogoshahay waxaan ahayn ma tagaan waxaana loo mamnuucay cudurka la yidhaahdo viruska ah ee covid hawada waa mamnuucay laakiin hadda dee laba qolaa isku celinaysa dowladduna waxay leedahay waxba kama jiraan waxaase tababaro bay ciidamadii ku jiraan dadka waalidiintii iyo dadka lo siyaasiyiinana waxay leeyihiin waa la geeyey halkaasaa la geeyey midda kale anugu hal baan ogahay eritrea dadkeedoo dhan waa dad dagaalyahana ah oo usoo dagaalamay xorriyaddooda dowlad ka xoog badan soddon sano la dagaalamaya kulli waa tababaran yihiin haddii ay ciidan ajnebi aan ciidankeeda ahayn geeyaan macnaha waxa weeye waxay dhibaato ku tahay ciidankooda waayo ninkan u dhiman mayo dad uusan lahayn waba ka soo cararaya taasina bay ku noqonaysaa yani sida loojiga ah oo caqli caqligalka ah waa sidaa haddiise ay jirto oo la hubsado waa hubsanaynaa hadday arrintaasi soo baxdo dowladdu crime dembi cad bay gashay oo ah dembi lagu maxkamadayn karo oo lagu lagu ridi karo oo la ku leeyahay magtii wixii halkaa ku dhintana ay bixinayso waxaa qaadaya executive branchiga dowladda fulintaa qaadaysa waxaa qaadaya madaxweynaha waxaa qaadaya ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada qaadaya wasaaradda gaashaandhigaa qaadaysa iyo wasaaradaha kale oo ciidamada amniga ku shaqale soomaaliya laga rabaa arrintaasi inay been tahay inay iyadoo xaqiiqa keento weydo gale dagaal ajnabi iyo dowladda aysan iyagu u dhalan waxa weeye dunuubu weyn weeye saada ma ka hadli maynaa annagu waxaan ka hadlaynaa dalkan anytime baa la furayaa muxuu ahayto waad og tahay oo dal dagaallo badan soo galay weeye wariyayaal madax bannaan ma joogaan hay-ado madax bannaani ma joogaan waxay noqonaysaa shaksiyan inta la tago guddigaan had guddigaan braminesku saaray hadday diyaarad kiraa qaataan waa la ogolaanayaa wafdi soomaaliyeed oo diyaarad kiraa wata baa raba inaa hawadiina u fasaxdaan haddii eritrea la yidhaahdo shan daqiiqay ku ogolaanaysa eritrea ma diidayso kaabka ah oo caadiga ah wey diyaaradaha xiran istay oo waxaan loo yaqaano muxuu ahayto diyaaradahan ah wafdi khaasi la socdo maalin dhaweydba waxaa tegay madaxweynaha muxuu ahaa u dhameeyay kaadi waxaa la rabaa guddigaan hadda la saaro oo dowladdu saarto inay diyaarad khaasa qaataan tagaan eritrea diyaaradii oo hadaysa keenaan eritrea dal go'doona maaha secretary go-doonka waxaa laga dhigay markay annaga noo ogolaatay inaanu xarun ku yeelano oo la dagaalano ciidamadii tigreega oo qabsaday magaalada muqdisho magaalada kismaayo south soomaaliya markaas bay annaga noo ogolaatay markaas baa u intaad sheegaysa waxay kusoo rogtay cunaqabatayntii soomaaliya oo lagu soo lagu soo rogay ee iyadu ma aha hal xirxiran ma ahayn marka arrintan su-aal baa ay weydiisay jawaabteedii oo saxan ku siiyey waxaan ku yidhi guddi dowladdu sooma samayn haddii la rabo xaqada in la ogaado guddigu diyaarad ha qaato eritrea ha tage hadda dowladdu la hadasha ha tiraahdo diyaarada noo soo saara wiilashayada kuwaasafar dowladuhu ciidamo waysu tababaraan waxay ku dooratay eritrea waxaan leenahay fiiriya adiga haddaa rabto inaan soomaaliya dowladda soomaaliya iyo eritrea aan idhaahdo "Wax- waxaanan ka garanayn aan ka sheego horta anigu waxaanan ogeyn ma sheego wixii xaqiiqa baan sheegaa eritrea xiriirkaan leenahay waa xiriir ka xoog badan dowladaha geeska africa oo dhan waayo annagoo nala qabsaday oo ciidamo etoobiyana qabsadeen oo aad joogtay adigu oo aad og tahay oo dadkayga lagala daalay madaafiic muxua magaalada muqdisho malaayiinna la qaxiyey ayay waxay ogolaatay dowladda keliya oo noo ogolaatay inaan saldhig ku yeelanno oo shacbiga abaabulo oo etoobiya lala diriro iyadana soddon sanaanu haynay oo xa- saldhigoodu u ahaa muqdisho iyo soomaaliya oo baasabooradana aan siinaynay xiriir gaaraa naga dhexeeya dad eritriyaana oo soomaaliya hadda jooga dalka oo saraakiil iyo muxuu ahaa eh, jagooyin sarahaya waa cidda keliya oo aanu isguursanno oo aanu isku yani qabiil qabiiladeenay ka mid yihiin dadka eritriyaanka oo soomaaliya jooga marka xiriirkaa gaarka ah baan leenahay iyadu dowlad degan weeyo aan burburin haddii ay dad noo soo tababarayso mushkilo male rashkigaan idinkugu tababaraya qiima ay leedahay male waxa weeye in dadkaas la geeyo fiiri mawduucaanu ka hadlayna ha ka bixin maqlaysa inaad xaliday eritrea soomaaliya u caawinaysaa dee ha- hadalkaba kuma jirto caawinaysa soddon sano markay la dirinaysay nidaamkii xabashida oo gumaysiga arrintaasi horta dowladuhu inay eh, hadday diriraan heshiiyaan waa wax fiican dowlad aan darisnahay weeye dad iyo dal soomaaliya oo oo tiro badan oo gobolka ugu weyn gobollada hadda iyagoo ay sheegtaan ah dad soomaaliya iyo dal soomaaliya oo ingiriisku bixiyey waa dhowey eh, kontomadii baa ku nool Eh, laakiin markii la heshiinayo waxaa lagu heshiiyaa dhig sidaa in la yahay la siman yahay ee in la kala dheel yahay oo qorana ay muxuu ahayto eh, eh, eh, qolada kale ka sarraysa laguma heshiiyo kenya ilaa kun iyo sagaal ilaa kun iyo laba kun laba kun iyo tobankii dalka soomaaliya ku jirta waxay leynaysay dad soomaaliya waxay ku sheegaysay argagixiso xoolay laysay eh, magaalooyin bay barakicisay ceel cad baa u dameeyey waad aragtay ninka carruurtiisii iyo xaaskiisii la dilay Eh, oo- oo oo- oo beenta lagu dilay oo argagixiso marka macnaheedu waxa weeye dowladda kenya annagoo dhan bay argagixiso noo haysataa aniga adigaba argagixisay noo haysataa qof kastoo soomaaliya argagixisay u haysataa mana aha wax saxa waa wax iyadu marmarsiinyo ah oo dowladnimada soomaaliya iyo ummadda soomaaliya ay uga soo horjeedo cadownimo ah oo macnaheedu yahay soomaaliya hadday xoogsato baddeedana eh, muxuu ahayto lama qaadan karayo dhulkeedana lama qaadan karayo marka waa inaysan xoogsan waxay dumisaa maalin walba infrastructure muhim ah oo isgaarsiin ah oo ay ka mid tahay sharikadaha muxuu ahaa isgaarsiinta iyo xawaaladaha oo ay ugu horeyso shirkadda eh, muxuu ahayto eh, hormood eh, iyo kuwa kaleeto oo dahabshiil iyo En, eriyada u dhow oo dhan oo xuduudda xuduud beenaadkeeda u dhow waxaa ka shaqeeyay rabtaa in eh, telefoonadoodu ka shaqeeyaan waay Een, een, ahayto eh, eh, eh, dhaqaale ahaanna waa nala diraysaa dad ahaanna waa nala diraysaa dal ahaanna waa nala diraysaa ma ma maxay arrintaa iyadoo aan laga wada hadlin oo joojin ma aha in heshiis la soo celiyo waxa weeye in arrintaa meel la saaro inay magdhow bixiso sharikadaha ay ka burburisay guryaha dadka soomaaliyeedu ay laysay oo qaxisay xoolaha soomaaliyeedu ay laysay haddii kale waxay noqonaysaa heshiis ma noqonayo kaas wuxuu noqonayaa waa kaa sarreeya kenya naga sarrayso ama cid naga sarrayso uma haysano dowladda ciilfa oo aanu annagu iska burburinay maalin walbana aan diidanahay inay soo noqoto xaaladeennu ha ahaato laakiin haddana dad soomaali la yidhaahdo oo geeska africa weligood ku noolaa oo xataa iyagoo aan dowladda ahayn isdifaaci jiray oo dad kusoo duuli jiro oo burtuqiisku ka mid yahay shan boqol oo sano ka hor ee, jebin jiray baanu nahay marka karaamo iyo taariikh iyo awood iyo haddii alla kuleeya geesinimoba waa Waay.
leedahay iyaga iyo xoolaha iyaga bilaash laguma layn karo maqlaysaa Inaan ku fahmo.
ayayday allah u naxariisto hooyaday dhashay waxay dhihi jirtay heede kukuyaduma dadba kukuya u taqaana kenya oo dhan wax gartaa marka qabkaas iyo isla weynidaas baa naga baaba'aysa annagoon la xisaabtamin oo aysan bixinin dembigay gashay inaanu heshiis la galo taa weeye midaan kasoo horjeeda anigu
Atu shaharaya, atu shaharaya, Thank you.
o biske,
hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabaasiin wada dirahaya radio baydhabaas ee teo sagaal dhabiisan shan f m iyo barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysada dhegaystayaal hamiignamaad oon ku dhegaysada ay tan qodobka kale ee higiga weybaa useeya qaar ku mida shacabka ka nool degmada garbahaarey ee gobolka ee gobolka gedo ayaa geeka binaanbaha ku dheke binaanbahan ayaa laha korjeedii doqeymihii maalmihii ka dambeeyaha iyo kujeysatay dowladda kenya gudaha gobolka gedo qaar ku mid a shacabka degmadaasi yaa banaankan isku wada bahay si yo-an muujan qaabka yo-an korjeedan habdhaqanka humada dowladda kenya ee kale lagama hayta shacabka ka nool deegaanada gobolka gedo
kenyaati yaajabo si ahaan waxaa u dirayaa kenyaati insha allah waa baabi'i doontaan waxaan indhihi doonaa cadow dambe oo soomaaliya leen doona si ahaan kenyaati haajabaan waxaan dhahaynaa soomaaliya saawna waa israaci doonaa cadowna waa iska dhicineen wax kalena ma raadinayaan dad shacab iyo dad xoolo wato oo masaakiin ahay xulaaya duulaankan wuxuu socday muddo koob iyo toban sana shabaab waa yaqaannaan meeshuu joogo mana aadayaan waxay dadka ku dhibaataynayaan oo intaasoo dhibaa naloo marinhayo oo shacabka gobolka gedo loogu dhibaataynayo waxaydna awoodin baa laydinka rabaa war annaga badda soomaaliya ma bixin karnaa badda soomaaliya ma dhiibi karnaa ma bixin karnaa gado waxay etoobiya kenya waxay rabto oo kenya ay raadinayso waxaa weeye inaan baddina siinno barrigana aan siinno ma siin karnaa waxa naloo laynayso waxaa ma aha soomaali maxaan u sheegaynaa war soomaaliyay waxa naloo laynaya waa intaas soomaalinimaa naloo dilaayaa soomaalinimaa naloo duqaynayaa soomaalinimay kenya noo baabbi'inaysaa soomaalinimay shacabkannaga u xasuuqaysaa soomaalinimay dadkannaga kismaayo ugu laynaysaa inta axmed madoobe daba fadhiiso ooma ay laha waxaan u sheegaynaa marka ayada inayna dagaal aqoonin in haddii la dagaalamo koronto inay ka tegayso hadday koronto ka tagtana ayada uma noolaanaysaba waxaan kaloo u sheegaynaa inaan sukumaawiig la cunaynin sukumaawiig baalka dhihi jiray addoonka uu cabbi cuni jiray saxan muggiis inaan la cunaynin haddii dagaal la galo waxaan u sheegaynaa inay habeenkii seexanaynin waxaan u sheegaynaa inayn meel nal ka baxay fariisan doonin waxaan u sheegaynaa haddii maanta aan dagaalano diyaarada xunbay soo kicinaysaa bayloodiyada iyo soomaaliya geelan ay ku barbaraysaa dadka la laynaya waxay tababaraysaa bayloodyo bayloodiyadii baa geeli geeli duqaynaayo iyo dadkii duqaynaayo waxaan u sheegaynaa annagu inaan nahay dadkii ugu horreeyey gabadhoona ay diyaarad kicisa maamaasli waa nooshahay waa joogtaa miigina waynu rogi taqaannaa xitaa asli cabaada waa nooshahay gabadhii afrika ahayd ama carab ahayd ama carab iyo afrika intaba la yidhi gabadh sooqof diyaarad kiciyo dumara gabadhii koowaad bay ahayd ciidamada ayna tiriyay siyaasadda ku luminaya ummaddan la laynaya hal qof oo siyaasiya oo xamar joogo mucaarad ah ama dawladda ka soo horjeedo oo ka hadlaaya kii yala gada duqaysa kama jirto waxaa laga hadlaya ummadda laguma shaqhuulinaya ciidanka ciidantiya laga hadlayaa dhiiggiinna u hura dalkiinna taas intaas markaan nooga gudba halkan waxaa masaj ooga dirayaa dadka soomaaliyeed oo waqooyi bari deggan waxaan leeyahay annagu adinka dagaal idinlama rabna hal qof oo adinkoo dhintayna wuxuu noola miyahay annaga oo dhimanay noola mid tahay laakiin dadka mas-uuliyadda iyo dawladnimada idiin sheegta oo kenya yaa shacabka inagii laynaynahay duqayntu waa mid ummadda reergado mid loogu talagalay oo in lagu yareeyo xidhifxidhiftooda iyo dadnimadooda iyo waddaninimadooda lagu kala dhantaala ayaa la rabaa waxaan leeyahay kenyoynama taqaanid adoo sanka dhuudhi'a xasuuqi wangale ad ka gaysatay waa la yaabay xaggee u kuusahayaa xuduuduhu ku xidhi lahaa xuduudda gadan haddii la xidho diyaaradii uma muhateen sanweynna uma muhateen sac barqaday uma muhdeen waxaa weeye ciidammada aad kuusayso halkaas su'aal baan ku dhahayaaye farmaajow dalka iyo dadka waad noolaysay haddaad bixin weydeen annaga noo sheega waa bixin weyna dhaha annagaa iska bixinayna hadday bixin inka ogolyihiinna na dhaafiya kinyo maxaa yeelay gacantii daahiraa wax dahirto kinya daahir ma aha ayaduu cudur oo dhan ka buuxaa ayadaa burbursan ayadaan dawlad ahayn
hamiin fayle dhegaystayaal barnaamijka waa dabagalka wararka iyo waraysiyada radio baydhaba ee beledka baydhaba qeybihii dhegaystayaalaha dambe ee barnaamijka yaa sii gudagalanay isiigna la socotaan qodobka kale ee higa barnaamijka iyo wayba useeyaan ciidanka hooga dalka iyo haag maamul goboleedka jubbaland ayaa howlgal qorshaysan weyba yogeeka ka sameeyana deegaanana kala wareegana deegaan ku tirsan gobolka jubbada hoose saraakiishii hogaamiyay ciidankan howlgalka sameeyay ayaa warbaahinta si wadajira aan la hadalay howlgalkan waxaa loogu magacdaray howlgalka ee dabargoynta ee ugus waxaana mataqaanaa waxaan ka soo baxnay deegaanka layidhahda cabdilabirole guutada koowaad aniga magacayga waxaa layidhaahdaa cabdi jimcaali xuseen waxaan ku magac dheerahay cabdiyare howlgeliyaha guutada koowaad hadda waxaan joognaa saaki baan ka soo howlgalnay hadda waxaan joognaa meesha layidhaahdo xaarxaarka oo u jirto buulxaaji siddeed kilomitr waxaan ugu talagalnay howlgalkaa inaan nimankaa waddanka kaga xurayno ee cadowga ummadda soomaaliyeed howlgalkan mid waxaa waaye aan istaagayno waa mid joogto ah wakhti ma lahan magaalooyinka qudus dharxaani gabgabdhoole shabac nooraari deegaanadaas ayaan saaka ciidamadu ay howlgallo waxaa weeyaan ay ka fuliyeen runtii cadowga si fiican ba cagta loo mariyey oo waxaa weeyaan wn ciidamada way ka saareen meelihii cadow ay joogeen way ka kala carareen si fiican baa dhulkii saaka waxaa mataqaanaa gacanta loo soo mariyey waxaan rajeynaa insha allahu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland in insha allahu ay sii wadi doonaan howlgalladan ay wadaan oo lagu baacsanayo waxaa weyaan cadowga ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna insha allah waxaan rajeynaynaa inay la shaqayn doonaan waxaa weyaan ciidamada soomaaliyeed ee ka xoreynaya cadowga ummadda soomaaliyeed ciidanku si fiican bay waxaa weyaan runtii ay shaqooyinka usoo qabteen
hamiin fayle barnaamijkiyaasi toose aan la socotan dhinaga farsamadu waa jookar qodobka kale ee higayaweyba useeya xildhibaan share cabdi maxamed oo ku tirsan guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland yaa hageeka hadal weybasu ku jeediyay kulanlan ku hadlay nabadda warbaahintii ah meel hadal kooban aan ku jeediyey xildhibaanka qof walbana waa ogyahay marka waa muhiim inaan ka shaqayno nabadda dhammaanteen annagoo isku duuban nabadda waxay ku jirtaa gacanteenna colaadda iyo masiibooyinka waa laba nooc midna waa mid dabiic oo ilaahay xagga iska timaado midna waa mid bini aadanka keeno weeye marka annaga waxaa loo baahan yahay midda annagaan gacmaha annaga ku kasbanno inaan ka hortagno hay-addan waan u mahad celinaynaa mar walba waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada oo nabadda ah ayay ka shaqaysaa aad aad bay maamacaaشho ubaahan ay u mahadsan tahay meelo badanna way ka soo qabatay dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo magaalo madaxda muqdisho ee dalka mana aha markii ugu horreysay halkan timaado ee hawshan noocan ay ka qabato waxaan isleeyahay waa markii labaad iyo saddexaad iyo afaraad ay hawshan qabato waan rajayn doonaa intaa iyo intii in ka badan ay hawshan dadaalkooda inay sii wadi doontaan maamacaaشho waa u macelina waana soo dhaweynina annaga ka maamul ahaanna waa ku- waan ku dhiirigelinna hawsha iyada Een, maadaama dalka uu gelayo doorashooyin laga yaabo caqabado badan inay dhacaan iska hormaadyo khilaaf kuraasta ah meel bili-aadan isugu imaaday way dhacaysaa in ay khilaafyo ay ka dhacaan saa darteed annaga marka waxaan u baahannahay ama ay hay-addan maanta ay seminaarka u qabatay doorashooyinka dhici doono haddii lacalla waxyaabo khilaaf uu dhaco sidii loo xalin lahaa iyo sidii dulqaad loo samayn lahaa iyo sidii samir loo samayn lahaa isutalaansi loo samayn lahaa wacyigelin ka hortag weye barnaamijkan maanta kuley saasaan u fahmay Eh, waynu ku mahadsan yihiin hay-addan sidoo kaleto adduunka nabadda waa wax adduunka u qaalisan weye haddii naba adduunkan oo dhan wax kastaoo dhaca nabad baa lagu raadiyaa
Adu shaharaya. Adu shaharaya. Gobiste, Milan Gobiste. Adu shaharaya. Adu
hamiin fayle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane cali daahir ciid iyo xarunta madaxtooyada weybows ka qaabilay wafdi ku socda hay-adaha qaramada midoobey oo ah arrimo shaqa anseed ee caasimada galmudug ee dhoosmare kulanku kadib weyba warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug bismillahi raxmaan raxiim shirkeena injineed wuxuu ku saabsan yahay waxaa maanta eh, yimid magaalada dhuusamareebo caasimadda galmudug wafti sare oo hay-adaha un-ka ah dhammaantood baa la dhihi karaa hay-adaha wacaawinoo dhan ayaa yimid waftigaasi eh, waxay u yimaadeen dalabkii eh, madaxweynaha galmudug uu ka dalbaday eh, beesha caalamku inay usoo gurmato soomaaliya oo wixii ka ka habsaamay eh, laga dabageeyo maamulada kale lana kabo wixii ka maqnaa ayaguna soo ajiibeen waa yimaadeen waftiga waxaa loo soo gelbiyey markay garoonka soo degeen eh, guriga madaxtooyada waxaana ku qaabilay kursimaha madaxweynaha islamarkaasna madaxweyne ku-xigeenka cali ciid iyo golihiisa wasiirada Eh, si weyn ayaana arrintaasi eh, dood- eh, looga dooday oo looga wada hadlay madaxweynuhu eh, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku soo dhoweeyey hay-adaha in galmudug diyaar u tahay eh, waxqabasho ay tahay deegaan nabad ah ay tahay deegaan eh, u diyaara in wax laga qabto baahiyaha jira wuxuuna u sharaxay eh, baahiyaha jira iyo isagoo u mahad celiyey hay-adaha awal eh, galmudug wax ka qabtay kuwa hadda ah, yimidna eh, ku booriyey inay dardargeliyaan eh, waxqabadkooda ayaguna waxay aad iyo aad iyo aad eh, ugu farxeen deganaanshaha iyo nabadda eh, dowladda galmudug iyo sidii sharafta lahayd ee loogu soo dhoweeyey deegaanka waxayna ballan qaadeen inay hadda yihiin gurmad ayagoo eh, kala duduwan eh, xarunta ugu sarreysa ee un-kana dhismaheeda dhowaan la bilaabi doono hay-aduhuna dhammaantood ay aqbaleen hawsha u yimaadeen dardar gelin doonaan galmudugna ay noqon doonto meel eh, wixii xaqa u lahayd ay heshay maadaama ay ku mutaysatay dowlad wanaagga midnimada nabadda iyo inay tahay maamul aad diyaar uga ah in wax la qabto marka eh, maantay sidaas ayuu ahaa kulankayagu wuxuu ku soo gabagaboobay shirkaasi eh, guul iyo gacmo buuxa iyadoo hay-aduhu eh, wasaaradaha qaarkood sii gooni gooniya oo arkeen oo baahiyahooda ay uga sii qoreen si guudna eh, galmudug looga hadlay waxaana dhammaanba shirku uu kusoo gabagabay si guula ayagoo faraxsan ayaan sagootinay annaguna aanu eh, u aragnay inaan galmudug ay guul weyn u soo hoytay wabilah towfiiq
adu shaharaya. Adu
hamiin fayla dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaa weli ku guda jirna qodobka aan damboy hamiinamaada barnaamijka ayaa weyba useeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni yageeka wayboos warbixin ku dhegaysay gudiyada shal eh dib u habeynta shaqaalaha iyo guddiga kale ee ha ku shaqeeyo kordhinta mushaaraadka kulanka markii ha dhamaaday kadib wayba warbaahinta la hadalay afhayeenka madaxtooyada puntland بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo kow madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu warbixin ka dhageystay gudiyada dib u habaynta shaqaalaha iyo iyo kordhinta mushaharaadka oo laba gudi ah oo ka kooban mas-uuliyiinta wasaaradaha maaliyadda shaqada iyo shaqaalaha saraakiil madaxtooyo iyo weliba xafiisyada caawiya ee la shaqeeya arrimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha maaliyadda iyo khuburo iyo la taliyaal dhinaca maaliyadda ah waxa uu madaxweynuhu dhegaystay warbixin qurux badan oo markii hore ay soo gudbiyeen guddida dib u habeynta shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda puntland tirakoobyadii ay sameeyeen sida dib u habeynta ay u sameeyeen nambarada shaqaalaha ee dowladda ee rasmiga ah ay ogaadeen nambarada u baahan in laga saaro tirsiga xogo dheeriya shaqaalaha xaadiristiisa iyo arrimo badan oo ku saabsan dhinaca kalena wuxuu sidoo kale madaxweyne intaas kadib uu warbixin ka dhegaystay guddida iyaduna ka shaqeynaya sameeyay kordhinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda puntland oo iyana markii ugu horeysay la samaynayo tan iyo markii dowladda puntland la asaasay guddidaasi waxa ay madaxweynaha ay uga warbixiyeen iyo mas-uuliyiintii kale ee madasha ku sugnaa muddo kordhinta iyo sida ay hanaanka ay u marayaan shaqaalaha oo ay tixraacayaan tirakoobka iyo dubhabeynta ay samaysay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyagoo markaasi ku lifaaqaya qaadashada mushaharaadka aqoonta shaqaale kasta oo muwaadin kasta oo shaqaalaha reer puntland iyo weliba heerka shaqada uu ku yimi tartan magacaabis iyo xoogo kala duwan taas oo guud ahaanba lagu samayn doono kordhinta mushaharaadka iyo qorshahooda oo hadda meel gebageba ah maraya madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni wuu bogaadiyey sida wanaagsan ay u shaqaynayaan gudiyada ka shaqaynaya kordhinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda puntland iyo dubhabeynta shaqaalaha dowladda waa laba tiiroo muhiim ah oo qayb ka ah tayaynta iyo dib habaynta nidaamka hay-adaha dawliga ah ee dowladda puntland waxaana qorshahaasi qayb ka yahay ballanqaadyadii iyo yoolashii madaxweynaha xilligii uu ololaha doorashada ku jiray oo ah in shaqaalaha tayayntooda uu wax badan ka qabto taas oo haatan u muuqataba in meel gebageba ay marayso hirgelinteedu madaxweynuhu sidoo kale waxa uu maanta kulan kooban la qaatay oo warbixin uga dhegaystay guddi uu dhowaan u magacaabay kasto talabixinta koruqaadista hanaanka warbaahineed ee dowladda puntland guddidaasi oo isugu jirta khuburo warbaahineed waxa uu madaxweynuhu iyagana uu ka dhegaystay warbixin kooban iyo tala soo joodooyin ku saabsan habka kor loogu qaadi karo dib u habeynna loogu samayn karo warbaahinta dowladda puntland aad ayuuna madaxweynuhu u bogaadiyey shaqada wanaagsan ay soo qabteen aad iyo aad ba umahadsantiin
hamiin feyle gebi ahaanba codkaas iyo aan damboy barnaamijkii hamiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhabo ee beledka baydhaba dhegaystayaal barnaamijka uu ku hasiin saalintanaasiin ku jeediyayay annagoo saciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamada barnaamijka uu ka infidhay saaxiibka hasanow aadan jokar barnaamijkan ku kale lamida dhegaystayaal antimaru kale hawada dib oon kulmaana saas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kaalinta sugaaneed ee dhegayn hawada dirahayta